to mahadin nagaan iyo mahadin tankere nankung ati skolka lakamaway oo latoay abwaanki digdi mirifle unginay seer maalgis leeraw edi eda hage minhan qaadadi digdi miriflan mirmin hanunga geisi saas daraadee yega mayninka maga daray iskool oo kataala suugi olabi leeraay usulinka maga daray yega meel alla meelilaruga dibida daasi iyo dibida dhasi usulka magahaysiyi saas daraadiye maynka maha nagaane umatiyo he-adin nisinaato nafsiitee maha nagaan tan kale isoolki geega mayn sheegane digri merefle baydhuu walba ka noola ini isoolki seel maaliniisa ka magahaysanaay saadun hati la rooga waana furnyo waana shageeyohay iyaal wali hati rooga hati roogow na shalayana lai sheegay boona aniiba ka argi ilaa afarba wali oo nashay konton ah ini hatiba ka fikir hoyaa wala roogan maalimiintiis maalimiin laa huli oo reewnowkana ka faray ini hatina roogano wal ka dhikaayaan sidii hatina nin sheegohay ini firii ay owlaalangbo meelba rooga sheeladu doono firii ayaa saasii yeelka magaawi kolba walaayana dhaafina dad oo sareeyo rooga mas-uuliyaddaana roogda isqoolkii saasaan furayi waa bilaahi tawfiiq
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu mas-uuliyiinta dhammaantiyo majladiyow salaamantiin maanaa jeeg waa yarkoo faraha e iyo arwahay isqoolku dhibaato badan la dhexla mari way lahdamari iyo madiyada jeega maamul dugnihi gobol iyo waxbarashadii ogan iyada aan ka faraxna meesha badan sheenay ma ama isqoolku dhibaato wiin keenay antuka horaa dhibaato wiin sheeni titiila ilaahay man ero kifikraay kuwediyaahna madkeer eh laakiin ma ilaahay kamaasane maamulkaana ciidan faylaasili geesimadidi maeha yeeraa hose ed an kama hadiyaan wadanka dawlika dhisow isqoolku xaafada berdaay ish islaal eraay masleh may lehed tagadis iyo dig ibn risle tan kale saabta guddoomaha sheegayaha wilaada intinayka mutawadiga arrimi lan ilaahi maal iisal eraw abwaan e ciid hajen ahay ya inin sheeg anabtay matkeer anumugodan waan eeda liin kasheegi iskoolki jeega ma ergo hanani furtaanyey halaa lamaka furmi oo gashanka inkajarna dulman inkajarna aw heblo sabe aan ahay haddii gobol i digrini suni waxbarashini roogan unadreeg horta faraahda faraaha bawanka sheekornan ama se hooglayba lakababaheeyo iskoolka bisin ka shage oo lawan ka dhigadaana lahayna jeeg alxamdulilah ilaahay aan maadiyaan aan shukriyaan maamulka aan ka maadiyaan waan kabay assalaamu calaykum waraxmatullahi
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu iskoolkan geedka inta laku furi oo sahal macalin ciise bin b dadka bershay iswarsadaayan magaalay horta wali leerahay maal muktaar kormeeraha guud wasaaradda waxbarashada ahaa ciida inka faraxsano iskool una furnay hase oo laka magacaabo sahal macalin ciise yani sahal macalin ciise dad badanaas warsadana ay serhaayaan sahal macalin ciise wali haayay boqolkiiba sagaalan ishan hees walba oo maay ee isan dhegdenglanki hasoo biiyo badana sagaalan ishan boqolkiiba hatan xataa aadan samatar heeso isu qaado lanka hasoo biiyo tankada wali buaha wali ilaahay iyo mahadad leh ana eedanka faraxsana marka balada lasiyaay hataa ana roogay london balada lakasiyaay qoomaa la furinayo oo meedha heesay lan ciidan faraxsan ahaayo sanatajay isoo indow ha korna hatan wani meedi laka qaaday heestila rahay fadow shariidis wangmalka fuugsidaw fadow shariidis wangmalka fuugsidaw madiisa eri sahal macalin ciise dhagaayo kursiga la dhagaayo heeso isan badana lankan heesta ee hasuubi isan araasan iridhiima kumid ah ya iridhiima asar gaabadkii adii islaanta idumora lanki eriyo qur'aankeenna alee hoo budeeshe adalkadea yee hoo budeeshoon meelabareelidayo lanki edayo fahanteena marka waliba waa edayadan mahadsanyiin iskoolkan dadka dhashaani meel ha ku biyi gororaan meel banaanka dhulka oo bus badan musqulnahaas aan lahayn miis aan lahayn meel ha ku golfi meelus ha ka dhashaani ciyaalka ha ka dhashaani edayadan ka faraxsano maamulyaashay kulli ku warqabna xaafado oo iska xilqaanta intu walaagan sadan soo biyoono ilaahay mahadaleeyoona mahadsanyiin aan sheegi aan waleerahay si iskoolkan isan ka helan aanshaha qoro cid walba seeda cid walba seeda aanshaha ku qoro lan walba oo sidatiin lankiina doodayda dheegay aanshaha ku qoro walaagas aanshaha hooba isan sheentaan meelo lansiin diidi kormale adduunka dhan walaagas way soo bire batishinga leere aansha la hawada qorore toban qof labaatan qof soddon qof boqol qof wale ala heel iyo la sheene marka sahal macal ciisa lan taariikhdiisa inta laha ka koobo korome lan oo walibu ahaa geedka ambahan buugaasi inta laha ku qoro intu iskoolka la sheena oo ardayda la baraceeyo waliba yani waana dhiyaas haddii ilaahay er maayo waa laska bara haddii ilaahay er marka waliba waa dad badan oo damboy eed iyo eedan mahadsantiin wabilahi tawfiiq
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam intii ku dhigay madaxda gobolka iyo degmada xaafado ardayda macalimiinta dartoorada kulligii salaamintiin geedka may eedanka faraxsanaa intuu ninkeeniska koyna unoo isjeel oo eed una isjeelna magaagu una biina sahal macalin ciise iskoolkan una ku qarna eed iyo eed aan ka faraxsana siite kal wali waa iskoolkan intiisa free iyo hadal maku jara iskoolkan intii meriraas iyo sheeg sahal macalin ciise magaashay usugadeedo karaamadii sahal macalin ciise islahaayo ishelo doonana ma iskahay shacab sahal macalin ciise wali dhaladay kun sagaal boqol afartii shantii bay dhawki dhaladay ina lanqamay waa wadankan walbadan la hadali dadkaana walbadan la hadali wadankeena walbadan indadaali soomaaliyan lanku mamnuuco intiis xagala xataa macnaha reesur reebinka oo antiga isu suubiyo gartiyo inti ninka yiri soomaaliya intiis hangalnabo oo jabuuti ku noolay walbadan ilaa isu xukuumadiyo maxamed siyaad bare ilaahay naxariisada iyo ku dhiyaasa intiis dibadda ku noolada wadanshay isu xagal waayo without macnaha ishaak ayna wadan ninshaakne lagarna walaagasa halaayta xataa maqooyi korta sababto eh heeso isu suubiyaay may badanaayena heeso iska baraarujiyow dadka degan goboleedu ama macnaha ishaak daladi digili mirasha marka taariis ana hataa ooginta umaleeda oo damboyda khayr ay sheegi doonaan marka siin salaame kulligiin wasalaamu calaykum waraxmatullah
bismillahi rahmaani raxiim gudoomiyaha gobolka agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo guxweynada maamulka gobolka baay iyo gudoomiye xaafadeeda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka bacday nageegeedanka faraxsan xaqiiqdii uuna surugna maarna iskuolkii oo suuga hoolaa ekes meelo suuga hoolan kasaay oo inta badan reebeed oon kasaay maarna meelo hooladii beedhow ganacsaana sheena lahadooje lan kasaay ogey ka surugna walan bedeli meel iskool e oo wiin xaqiiqdi oo tumayo dhowr tuma lama qol iyo xafiisyadiisa kooban oo lanka sarga goob waxbarasho oo dugsi hoose dhexe ilaa sare ah taasoo maarne suurgeliyay maarne dadkii deegaanka xaafadda oo badaari iyo isho community kunooln suurgeliyeen iyo maamulka hayadda d d g taasoo maarne kolkan budgetilka dhisi walbadan kala haysay ee hayada hayadda d d g iyo maamulka maarne xaafadaha ka jiran taasna iyadan ka maamulyahay geesnan suurgeliyey inuuna ka magacawno abwaankii wiinay oo ardaada hanula kasaay oo lankasaay saal maalin cis lankasaay oo xaqiiqneed waa halgan dheer hangmari geeska sidii maarne lan hormariyo fadi luuqadan oo maarne afmaay maayg iyo heesaha maarne afmaay maayg lan hormariyo fadi kaalin wiinha ka jiizi ma rajaan hadda insha allah kolkan ma iyada idanka faraxsanaa doona madi leere una arag una aragna arday badan oo hadana maarne oo leero maarne ko inta ka qalin jibido iskoolka saa maarne ciisa ka qalin jibido tun arag si haddan insha allah iyada idanka si farxa doona marka insha allah ma rajaan hadda in hadda iskoolkan dad badan ka faa'iidaysa doonaan xaafadaha lanka targeli ama bulshada dhowka yaalan maarne arday ka faa'iidaysa rajaan rajaan insha allah wasaaradda waxbarashada insha allah may qorsheeya haysaa he in hadee yani walbarasho free maarne ka dhigto iskoolka la kuweel sahal maalin ciise may boosisnoogsime walan taarikh wiinka lew maa degaanadan orgeynka baayo boqol iyo koonfurtan soomaaliya iyo guud ahaan soomaaliya may boo taarikh wiinka lew sisimisin sheegay heesugisasaari iyo maarne beeradi dhammaantiyo lii kale ka isticmaalayo meeloba soomaaliya laka isticmaalahay marka lan muhiim ah ma koran ee lan way baa amiin baa ma qalbadana yaalu marka insha Allah mar jahan wasaaradda waxbarashada inuu xoog saarto sidii maana soolkan waxbarashadiisa iyo nidaamkiisa ku ilin hagaajisay insha Allah iskoolad kala badan oo yahay dareerayoon oo oo han oo ka tirsan kan lamid ah oo limbi doon magaalka madu magaalka ma dadka taariikhda kala ah gobolladan ko taariikhda kala limbi doon insha Allah taas insha Allah had wala dadka baad mar jahan hadee inuu arag muqaan iskool oo mar magaalka kala magacaabo arag muqaan iskoolad mafaan insha Allah kiyaalan dowladan baybakol iyo iyo koonfurta beed kiyaalan mafaan england england englandka maga darda ki taariikh haayo oo taariikh lahay wadankan oo halgami oo badan waaran ka bedel halganka ma ilaa kun sabab wal xidmeeyo ma fartimeeyo halgami jiran in ka bedel insha Allah rajayna ma ma rajayna insha Allah hade men kama meel meel ila la leeyahay ibla si in la suuri geliyo iskoolkan oo goray tahay DDG incorporate iyo dadka xaafadaha maan community incorporate yan kama nagaana ولا ذلك بلا هذاك بعد ما يوجد كتوان هذه نظام كي يوجد صوف بلا ولا فاضي يس يو سفلنا بلا إن شاء الله مرمي كل جيز قدام كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم بدون حافظه لما حافظ من البروغرام شيء برداله بدون غنبي ببلقه كمية تقبله agaasimaha silka waxbarashada guud ahaan saxaafadda iskuolka iyo waalidiinta kale salaamaaye bacd salaam dabcan dow waybu ahaa intii la sheegay yeelay dabahayna qodobka ka muhiimsan iskuolkaas lagu bilaabo geelka magaalada sahal maal ciise primary secondary school sahal maal ciise dugsi hoose dhexe sare iyow magaalada soolka wuxuu bilaabo geelka saalma al ciise taarabrisna de wala lagu daare eedana badanta geedka walku hadal eh oo la er wal geedka la dhamaayo kahor mee taarabris ilaahay salidiisii ilaahay jinaalisii marxuumka sayfi taariikh badan maka lahaa bulshadu si la tilmaamay afartan sagaal boqol afartan shan iyo bay dhow ka dhalatay marka sahal hoolis waxay tahay bulshada inuusa deersiiyo wal wala faylo oo fikirka faylo inuusa bara taarikhdiyo bara bara may la raayay wal barnaamijyo bara dalsho wanaaji bara een lama taro fere malay way baha madad min xasuusuda arrimo ka badan oo uu la la xasuusdo tardu wal balaga hukumida aan hayjis way kumid hayay madi burbur ka dhigo jabta uu suubi way hayay ayadii way kumid hayay jeegada la dhaway jilbo ka taagtay jirinka iyo madaar malaha adkaysiga bulshada Soomaalida la roob in layin dhibtuma dibkooda daruu ku adkaadan iyo tilmaamay intaas marku keerday waa reejinkaan yahay chicago iyo japan dhasiya timaado ay ka fiiriy macnaha ummadaas kale hobla ka fiiriy waa laga fadeemo in adkeysiaan lena marka bulshadaas ka gubaadiyay adkeysi unku tabteen nolol unku tabteen iscaawiye adkeysiga inbuu muujiyey mahalan ahay marka mahalanimadiisiis bulshadaas fikirkiisu deertayahay iyo meel raayay kamutaysidii inuu ismagaajay geedka goob waa barasho oo bulshada waa laga baro unay leeka maga dara iyadaa maasantiin lagu bilaabo saacdan iskuulka saysa si la tilmaamayo magaajay sahal maalaciisa dugsi hoose dhexe sarow wabilaahi towfiiq السلام عليكم سلكة سكرية
أنا تيجو أنا لي جدًا فيديو برا فيديو